guddiga galanto kahaaya dhismo masjidka sheekh yuusuf sheekh madar xaafadda boqoljir ee magaalada hargeysa yaa ku hadaliyay walyaabo lunkubaahanya bulshada ku nool magaalada hargeysa taas oo ka eedan sidii uan ku qayb qaadan lahayen dayactirka masaajidkan masaajidka ayaa hadda ah koo qaybo badan markaasi ku burbursan baahi weyn usan qaba dayactir laga sameeya taasna lanku baahanya in bulshada iyo maamulka qaybweynku qaadan masaajidkan dhismooshe guddiga ayaa sheegay in qof kasta walyaawis awooda kuu qayb qaada kora maal iyo xoogsheba taasna jarshe usala doona adduun iyo aqara masaajidka sheekh yuusuf sheekh madar ee xaafadda boqol jire magaalada hargeysa yelan baahanya inalan dhammaystira adeegyada usan baahanya oo anka horaya in la wiinaya si iyo ankatukudanga bulshada ku nool xaafadaasaya masaajidada waxaa u ehela ah dadka muslimiinta ah oo markaasi lagu adoonsaday in ay markaasi dayactirkiisa iyo wanaajintiisa ay ka qayb galaan masaajidkan sheekh yuusuf sheekh madar marka hore dad baa ilaahay dartii u hibeeyey oo dadkoodii dhintay ula baxay maantana waxay taagan tahay in ay dadkuna ka qayb qaataan oo markaasi wixii karaankooda ah ay kaga qayb galaan waxaan ugu ducaynaynaa ducadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay inuu maalkaaga kuu barakeeyo xoolahaaga alla kuu barakeeyo wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam shimbir cufkeed inta ay gasho qofka intaa in leeg masaajid ku darsada bana allaahu lahu beytan fi ljanna guri baa jannada looga dhisaa marka maanta qofka wax yar bixiya iyo qofka in badan bixiyaba waxaa looga baahan yahay masaajidka ilaahay inaynu soo dayactirno dadkeennuna waa dad nasaba oo gob ah oo sharaf badan oo masaajidada iyo khayrka u heelan dhammaystira marka masaajidkaasi oo maanta aanu dadweynaha muslimiinta meel kasta ku nool yihiin caalamka iyo daafaha dunida aanu maanta aanu ilaahay subxaana wa tacaala masaajidkiisa aanu u garab taaganahay beytullaahi inuu ilaahay subxaana wa tacaala masaajidkaas inoo dhammaystiro masaajidkaana ilaahay jalla wacala inooga dhigo masaajidkii inoo dhammaystirma qof kasta oo wax ku darsada xoolihiisa iyo fikirkiisa iyo xooggiisaba ilaahay subxaana wa tacaala maalkiisa iyo awlaaddiisa iyo muruqiisa iyo wakhtigiisaba allah u barakeeyo
in yar baan ka warramaya deegaankan meeshan waxaa laa boqol jire waa magaalo daaweyn oo hargeysa ka daaweyn culimo waaweyne ay ay ku duugan tahay ay soona martay sida sheekh madar sheekh madar bin axmed sheekh muuse ducaale sheekh cumar yuusuf waa culimadii hargeysaa la odhan karaa waa meeshii meeshaanu joognaa aynu doonna masaajid weyn aynu u dhisno masaajidka dabadeeda iyo xaggayga damba gadaasheeda yaalla mudduu dhisnaa laakiin baahidiisii baa imika soo koomatay anugu kulle waxaan ka mid ahay dhallinyarada xaafadda markaa dadweynaha waxa aan keliyaati oon ku boorin lahaa ku dhiirigelin lahaa in ay masaajidkaa ka qayb galaan